Bismillaahi Raxmaani Raxiim Duhur wanaagsan dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka duhur oo idinkaga imaanaya radio dalsan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah
dowladda federaalk soomaaliya oo sheegtay in lasoo daabulayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayran dalka suudaan oo dagaallo ay ka socdaan
duqa muqdisho iyo taliyaha nabad sugidda iyo booliska oo saraakiisha iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka u diray fariimo ku aadan sugidda goobaha ay maamulaan
agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalk soomaaliya oo kormeeray waxyaabaha ay wasaaraddu ay leedahay
xabad joojin loogu dhawaaqay dalka suudaan iyo soomaali soomaali badan oo ku go'doonsan dalkaasi
abaaraadka dibadda warkeena duur aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah
joy biden oo la filayo inuu maanta ku dhawaaqo inuu u tartamayo muddo xileed labaad
iyo madaxweynaha dalka turkiga oo ku horeeya doorashada ka dhacaysa dalkaas
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa duhurnimo talaadaha taarikhduin ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha abriil sanadda laba kun saddex iyo labaatan qodobadii warkayga duur ugu daroonna ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada iyagii oo faahfaahsan agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka duulista iyo hawada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa kormeeray waaxyaha ay wasaaradda ay leedahay sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cabdifataax muumin ilka case
bashiir macalin cali xasan ayaa oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ayaa maanta waxauu kormeer guud ku sameeyey habsami socodka shaqada iyo sida ay u shaqeeyaan waxyaha gaadiidkii ay wasaaradda leedahay kuwa oo loogu adeego bulshada soomaaliyeed agaasimaha ayaa waxauu booqday xarunta b r-ka ee gaadiidka rayidka oo ah xarunta ugu shaqada badan wasaaradda oo laga bixiyo dhammaan sharciyada gaadiidka dadweynaha agaasimaha ayaana bogaadiyey habsami socodka howlaha ay wasaaraddu u taagan tahay sida ay si la mid ah ayna u haleelaan ayna ku shaqeeyaan shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidkii duulista hawada ee xukuumadda federaalk soomaaliya bashiir macalin cali xasan ayaa sheegay inay ka go-an tahay waa kamir dhalinta qorshaha xukuumadda ee ah shaqa hufnaan iyo weliba daacad loogu adeegayo qaranka si loo horumariyo hanaanka shaqada ee wasaaradda gaadiidka
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in lasoo daabulayo muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku xayran gudaha dalka suudaan oo ay dagaallo ka socdaan kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan diinaari ayaana waxa uu sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay inay soo daabusho muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku go-doonsan gudaha dalka suudaan oo dagaallo ay ka socdaan wuxuuna sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed halkaasi laga soo daabuli doono dhammaantood oo uu sheegay in dalka dib loogu soo celin doono cabdiraxmaan diinaari oo hadlayna waxa uu yidhi kulaynta iyo samatabixinta dadka soomaaliyeed ee ku go-doomay dagaalkii ka dhacay waddanka suudaan wuxuu marayaa meel fiican waxaan rabaa anoo ku hadlayo magaca wasaaradda inaan u mahad celiyo diblomaasiinteenna ka shaqaynayay arrintan gurmadka ee isugu jira safaaradaha etoobiya suudaan iyo koonfurta suudaan south suudaan runtii waxaan dhihi karaa way jihaadeen waxayna qabteen howl aada muhiim u ah anoo marka ku hadlaya magaca wasiirka wasiir dowlaha wasiir ku-xigeenka iyo xogeyaha joogtada intaba iyo agaasimayaasha waxyaha waxaan u mahad celinayaa dowlimaasiintaas shaqada fiican ee sharafta le qabtay waxaan rabaa anoo ku hadlayo sidoo kale magaca wasaaradda inaan u mahad celiyo dowladda etoobiya oo runtii si dadnimo leh oo walaaltinimo leh muujisay oo u fasaxday inay dadka soomaaliyeed ee ka soo cararay dagaalkaasi ay usoo gudbaan dhinaca etoobiya sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa dowladda kenya ee dariska aan nahay walaalaha aan nahay waxaan uga mahad celinaynaa shalayto ama shalay maqribkii waxay ka qaadeen muwaadiniin soomaaliya oo joogay khartuum sagaal iyo toban muwaadin oo ay ku qaadeen diyaarado ay ku qaadayeen dadkooda iyadana waa uga mahad celina cid kastoo dadka soomaalida wax u tarta haddii aan warbixin guud idinka siiyo dadka soomaalidu waxay ku soo qulqulayaan xadadka kala duwan xadka etoobiya ay maaragtay gadaarif meesha la yidhaahdo ay soo gaareen waxaa soo gaaray ilaa iyo boqol iyo afartan iyo sideed oo lasoo gudbiyey lagala soo gudbiyey dhinaca suudaan haddana ku sugan dhinaca etoobiya maanta waxaa la filayaa ilaa laba boqol oo muwaadin oo soomaali ah in ay u soo gudbaan xaggan oo ay hadda waxay taagan yihiin oon idinla hadlayno xadka oo gadaarif waxayna u soo gudbi doonaan oo fududayn doona diblomaasiyinteenna wasiirka wasaaradda mudane abshir huruse wuxuu amray in diblomaasiyintii suudaan ay tagaan xadka waxaana la amray diblomaasi ka tirsan oo la yidhaahdo axmed sudaani maanta wuxuu ku sugan yahay xadka isagoo oo u fududayn doono dadka soomaalida u baahan aan haysanin dokumentiyada ama shuruucda aan haysan inuu u fudeeyo oo uu qoro gohom shaqadaas way socotaa saakay howshiisa waa bilaabay axmed sudaani sidoo kale waxaa lagu xoojiyey safiirkeenna oo isagana tegi doono mar dhow oo gaari doona sidaasoo kale waxaa iyadana laga howlgeli doonaa qarduum dadka soomaalida ee ku nool qarduum ee weli iska jooga waxaan ugu baaqaynaa in ay is-abaabulaan oo ay u diyaargaroobaan sidii ay uga soo bixi lahaayeen waxaa muuqato dagaalka inuu sii xoogaysanayo haddii aan u imaado dhinaca koonfurta suudaan oo iyagana aan ku ammaanayo safiirka iyo qunsulka ambasador camey iyo consular maxamed cali oo runtii shaqo fiican muujiyey waxay ay muddaba ama labadii maalmood tagtay iyo habeenadii ay ka shaqaynayeen siday usoo gudbi lahaayeen waxaan rabnaa inaan iyagana u mahad celinno dowladda koonfurta suudaan oo fasaxday in dadka soomaalidu ay soo geli karaan oo ay iman karaan xadka maxaanku irahda koonfurta suudaan waxay yimaadeen reenk meel la yidhaahdo waxaana yimid dad gaarayo ilaa iyo boqol qof oo hadda ku sugan meeshaas waxaana shalayto keliya soo gaaray tiro oo iyagana gaarayso toddobaatan qof toddoba ka mid ana ay yihiin dumar caruura watay oo iyagana maaragtay loo fududeeyey siday kusoo geli lahaayeen waxaan rajaynaynaa marka in dhammaan dadka soomaalida meel kastoo ay gaari karaan inay gaaraan si waxaa meesha diyaar uga ah diblomaasiyiinta kala duwan ee ka howlgalaya safaaradaha etoobiya safaaradda suudaan iyo safaaradda koonfurta suudaan oo hadda diyaar u ah sidoo kale waddanka sacuudiga waxaan la samaynay ninka mas-uulka nooga ah
duqa muqdisho taliyaha nabad sugidda iyo booliska ayaa saraakiisha iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka u diray fariimo ku aadan sugidda goobaha ay maamulaan sida faahfaahinta warkani uu ku eegayo waryaheena cabdiwixiid cabdulaahi daahir ka qabsoomay shir amni oo ay goobjoog ka ahaayeen taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya dhammaan saraakiisha booliska guddoomiyaha gobolka banaadir iyo guddoomiyeyaasha degmooyinka gobolka banaadir sida uu faahfaahiyey guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed yabo soo dhowaada mar kale xarunta gobolka banaadir sharaf weynay noo tahay inaad nala joogtiin adinka oo maaragtay ka shaqaynaya masiirka dalka gaar ahaan gobolka banaadir iyo amnigiisa iyo sidii maalmihii lasoo dhaafay uu amnigu u fiicnaa wada shaqayntu u fiicneed laysku garab taagnaa halkaas in aan laga soo noqon oo laga sii socdo oo kor maaragtay ay hawshaas u soo sii socoto loolana xisaabtami lahaa mas-uuliyiinta halkan fadhida caawa hortiinna loogula xisaabtami lahaa shaqada ay ka hayaan gobolkan banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa sheegay inuusan amni jiri karin haddii uusan jirin isku xirnaanta maamulka iyo ciidanka
sidaasi la mid ah soomaalidu waxay tidhaahdaa misaargeed ma goyso ee geed kalea ku gooyo intaani waa misaartii oo geedka goynaysay iyo geedku ku goynaayey soo saas maaha maxaa yeelay degmaduna jiri ma karto haddii aan amni jirin amniguna imaamaayo haddaan degmaday maamul iyo uusan jirin shacabka kalsooni haddaan laga kasbaninna amni imaamaayo silkiga isku xoraayo ama linkiga isku xoraaya shacabka iyo amniguna waa maamulka degmooyinka heer waaxid heer laameed heer toban tiriye heer tabeelle ilaa heer degmo ayaa isku xoraaya ciidankayna runtii soo jeed fara badan iyo juhdi badan ayay bixiyeen oo waxaan ogsoonnahay habeenno badan inaan kormeerku maraynay degmooyinka qaar badan oo ka mid ah intaasina aan arkaynay ayagoo soo taagan ciidamada qaybaha galbeed bari bartamaha wiliyow cadde waxay muujiyeen ayaguna wada shaqayn oo dhab ayay muujiyeen habala kala dadaal badnaado kulankan oo ahaa dardaaran iyo bogaadin ku saabsan xoojinta amniga caasimadda ayaa mas-uuliyiintii ka hadashay waxaa ka mid ahaa wasiiru dowlaha wasaaradda amniga gudaha maxamed cali xagaa taliyaha ciidanka booliska soomaaliya jarnaal sulub axmed firin
dadkeenna cadowga aan ka dhicinno mas-uulida mas-uuliyadda degmada saraakiisha iyo maamulka degmada ee ka shaqeeyay waxaad ogaataan idinka in laydinkula xisaabtamaayo cadowga haddaad qarsataan waxaa idinka culeyska idinku ahaa eed qaban weydaan ama caqabadda idinku ahaa haddaad qarsataan mas-uuliyaddeeda idinkaa qaadaya wixii aad qaban weydaan iska soo gudbiya an idinkoo og annaguna aan ognahay ha dhaco kadibna waxaa la yidhaahdo mas-uuliyad wadareed ha noqoto marka waxaan rajaynayaa guul baynu joognaa ayaan hore u soconno waxaan u baahan nahay maadaama aad tihiin maamulladii kala duwanaa ee xamar qaybaheeda kala duwan xukumayay inaynu ka sii laban laabno waxaa hadda wadajir bay ahayd markii hore gobolka banaadir laakiin waxaan isleeyahay hadda waxay noo bilaabmay tartanka amniga degmooyinka oo ah degmaba degmadii ay ka amni fiicnaato inay abaalmarin yeelan doonto sidaas darteed waxaa inii bilaabmay caawa wixii ka dambeeya tartankii muxuu ahaa nabadda degmooyinka oo aad inagu ku tartami doontaan abaarmarinna la siin doono degmada ay ciidankeeda iyo maamulkeedu si dhaba u wada shaqeeyaan iyo dadweynaha degeni oo aanay waxba ka dhicin gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale iyo mas-uuliyiin uu horkacayay ayaa habeenadii lasoo dhaafay waxa ay fuliyeen howlgal ay ku tilmaameen edbin iyo dhaqantoosin kaasoo ka dhacay goobo lagu caweeyo oo ku yaala xeebta liido ee degmada cabdulcasiis iyo goobo kale oo ku yaala degmooyinka hodan iyo wadajir waxaana howlgalkaas bogaadiyey dad badan oo soomaaliyeed iyo weliba qaar ka mid ah culimada soomaaliya cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
wadanka suudaan oo ay colaado ka socdaan waxaa looga dhawaaqay xabad joojin sidoo kale dalkaasi waxaa ku go-doonsan soomaali fara badan oo ku xayran qeybo fara badan oo ka mid a dalkaasi maxamed geedi shiine ayaa faahfaahinay
xabajoojin lakala dhex dhigay qeybaha isku haya loonanka awoodda iyo weliba siyaasadda dalkaasi suudaan xogeeya arrimaha dibadda ee dalka mareykanka tony bilinkan ayaa sheegay dhinacyada isku haya suudaan ay ku heshiiyeen xabajoojin toddobaatan iyo laba saacadood ah oo xalay saqdii dhexe ka bilaabatay magaalada khartuum uu garaan xabajoojintii saddexaad ee lagu dhawaaqayay tan iyo markii dagaalada ka qarxeen bishii hore balse midna aysan suurtogelin xabajoojintaasi ay ka dhaqan gasho magaalada caasimada oo dalka suudaan ee khartuum hogaaya arrimaha dibadda ee dalkaasi mareykanka bilinkan ayaa sheegay in heshiisyada ay wada gaareen ciidamada militariga ah iyo weliba ciidamada gaarka ee deg dega r s f ta dib u bilaabi doonaan wadahadal dhinacyo badan qaadanaya afartan iyo sideed saacadood kadib ugu yaraantii afar boqol oo qof ayaa lagu dilay tan iyo markii dagaalka uu ka qaraxay shan iyo tobankii bishii abriil labadii dhinac ayaa si madax bannaan ugu dhawaaqay inay ku lug lahaayeen xabajoojinta laga gaaray toddobaatan iyo labada saacadooda dagaalada ka socday dalkaasi suudaan hokay ahaa arrimaha dibadda ee dalkaasi mareykanka bilinkan ayaa sheegay in dowladda dalka mareykanku ay dib uga fiirsanayso diblomaasiyaddii weliba arrimihii siyaasadda dalkaasi suudaan ay kulahay dib u bilaabi karayso hogayaha guud ee qaran midoobe antoni guteres ayaa isna ka digay rabshadaha ka socda suudaan inay sababi karaan iskudhac masiibaha taasi oo ay yareyn kartaa gobolka oo dhan islamarkaana saameyn ku yeelan karta gobolka waxaana sidoo kale uu sheegay arrintaasi inay yareyn karto hanaankii la doonaya dadkaas iyagoo ku dhibaataysan suudaanta gaar ahaan magaalada caasimadda khartuum la gargaarsiiyo gargaar deg deg ah tan iyo markii rabshadu ay ka bilaabdeen dadka ku nool magaalada caasimadda oo dagaalku ka qarxay khartuum ayaa loo sheegay inay guryahooda ku nagaadaan iyagoo ay yihiin kuwo iyagu dadku inta badan ku gabaabsi uu ku yahay dhinaca saadka cunnada iyo biyaha duqeymaha ayaa lala beegsaday kaabayaasha muhiimka sida dhuumaha biyaha taasoo la micnaha in dadka qaar lagu qasbay inay ka cabaan webiga niilka waxaa jiri doona rajo ah in xabajoojintu ay ogolaato dadka ruyidka inay ka baxaan magaalada dowladaha ajanabiga ah ayaa sidoo kale rajeynaya inay ogolaadaan si daadgureyna dadkooda ay ugala baxaan dalkaasi wadamada ayaa dadaal ugu jira si ay diblomaasiyiinteeda shacabka uga saari lahaayeen dalka iyagoo dagaalku ka dhacay bartamaha magaalada qeybo kamid ah caasimadda ay dadka ay ku badan yihiin ee khartuum dowladda mareykanka ayaa sheegtay inay dib u eegi doonto suurtagalnimada inay arrimihii diblomaasiyadeed dalka suudaan ay sii wadayso in kale suudaan ay waxaa haysata intar la-aan iyadoo khartuum internetku hawada ka maqnaa tani habeennimadii axaddii rabshado ayaa ugu horreeyay ka dhacay magaalada khartuum kuwaas uu u dhexeeyay kooxaha militari ee iska soo horjeeda oo ka dagaalamaya xukunka dalka arrintan ayaa timid kadib markii maalmoon xiisad ay taagnayd iyadoo xubno ka tirsan r s f laga soo daadgureeyey dalka oo dhan taasi oo ciidamada militarigu arkeen inay tahay mid halisa waxay isku khilaafeen jihada uu dalka u socday qorshaha la doonayo in lagu maamulo shacabka qodobka muhiimsan ee laisku mari laayahay ayaa qorshe u yahay in boqol kun oo r s f lagu daro ciidanka iyo weliba cidda hogaamin doonta ciidankan cusub jenaraal digaalo ayaa ku eedeeyay dowladda jenaraal burhaan inay tahay islaamiyiin xag jir ah isagoon s f ta ku halgamayaan siday dadka reer suudaan u xaqiijin lahaayeen horumarka dimuquraadiyadda ay weliba muddada dheer ay ku taamayeen jenaraal burhaan ayaa isaguna waxauu sheegay inay taageersan yahayd in dib loogu laabto xukunka shacabka balse uu ku wareejin doono keliya dowlad lasoo doortay si aad ugu
guud ahaan waxaan guud ahaan waxaan halkan kusoo afmeeraynaa warkii duhur aad ka dhagaysanayseen radio dalsan cidda warka iyaga uu seego waxay dib uga daalacan karaan beejka internetka aan ku leenahay ee dalson dot com
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel